مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qaybta afariyo tobnaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
كانوا على قمم الجبال معالما فانهال فوق الأمجدين تراب ونظرت بعد تأمل في وجهها فإذا المحاسن كلهن سراب
shaki kuma jiro in tarbiyadu ka mid tahay wasiilooyinka sida waaqiciga ah lagu dhisay xadaaradda islaamka iyada oo laga dhimbil qaadanayo nusuusta guud ee shareecada si guud ahaaneed waxay tarbiyadu noqonaysaa in dadka loogu yeero diinta allah iyada oo la adeegsanayo xikmadda iyo waanada wanaagsan islamarkaana nafta lagu soo jiidanayo waxyaabaha khayrka ah ee ay jeceshahay sidoo kalena lagu cabsigelinayo oo looga digayo sharta iyo waxyaabaha ay necab tahay marka laga hadlayo in dadka si xikmadi ku jirto alle xaggiisa loogu yeero waxaa loola jeedaa tarbiyada adeegsanaysa waddada qancinta xagga fakarka ah waxaana xikmadda la adeegsanayo lagu xoojinayaa caddaymo iyo xujooyin sugan kolkaasi xikmaddu waxay noqonaysaa in la adeegsado qaab ku habboon dadka loogu yeerayo xagga allah ee la doonayo in laga dhaadhiciyo qaadashada towxiidka qaab tarbiyeedkan ah in la adeegsado xikmadda waxaa dood la-aan kaalinta koowaad kaga jira rususha uu allah soo diray kuwaasoo mathal iyo tusaale sare ka gaaray xikmadda waxaana xiga ducaadda allah ee ajiibay xaqa ay rusushaasi wadeen tusaalooyinka ugu wanaagsan ee xagga tarbiyada loo soo qaato waxaa ka mid ah addoonkii saalixa ahaa ee luqmaan oo xikmad aad u sarraysa u adeegsaday waaninta wiil uu isagu dhalay allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم xikmadaha uu adeegsaday luqmaan markii uu waaninayay wiilkiisa ee uu ka reebayay sharkiga waxaa ka mid ahaa inuu nahyigaasi ama reebiddaasi dabadhigay deliil lagu qanci karayo oo sugan taasoo ah in shirkigu yahay dulmi weyn fidrada uu allaah ku abuuray insaanka ayaa waxaa ka mid ah in dulmiga ay nafafyaalku necab yihiin caaqibadiisa iyo ciribtiisa dambana tahay mid aad u xun qofka xaqiiqdaasi ogaadana waxa uu kasbanayaa qanaaco ah inuu aad uga baqo oo uu iska ilaaliyo inuu la yimaado shirkiga wadiiqadda ah in dadka loogu yeero allah iyadoo la adeegsanayo waano wanaagsan waxay ka dhigan tahay in qofka daaciga ah uu labis ka dhigto hababka ugu wanaagsan ee saamaynta hadalka taasoo u suura gelinaysa inuu xaqa ka raarido dadka kuna qanciyo xujada risaalada uu xambaarsan yahay qofka looga dayanayo sifadan waa suubanaha sala allahu calayhi wasalam oo gaaray heer ay dareemeen madaxdii quraysheed ugana markhaati kaceen ah oo ku tilmaameen in hadalkiisu yahay mid macaan oo nafta soo jiidanaya waana midda keentay inay dadka yimaada maka kala dagaalamaan inay dhegaystaan hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin marka la eego in nafta lagu soo jiito waxyaabaha wanaagsan ee ay jeceshahay geesta kalena looga digo oo lagu cabsigeliyo waxyaabaha ay necab tahay waa hanaan tarbiyeed ka gudbaya hadalka una gudbaya ficil iyo shaqo waxaa ugu muhiimsan walaaltinimada iyo isgarabtaagga iyada oo qofkan cusub ee soo gelaya diinta islaamka loo muujinayo walaaltinimo iyo kalgacal qayb ka mid ah masaarifta sakadana waxayba shareecada islaamku amartay in lagu bixiyo dadka quluubtooda lasoo dumayo ee soo islaamay dhowaan ama xataa kuwa islaamnimada ku dhashay hase ahaate ee la doonayo in lasoo dumo oo islaamnimada qalbigooda lagu sugo mid ka mid ah tusaalooyinka loo soo qaadan karayo arrintan waa tallaabadii uu sameeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam kadib guushii xunayn markaasoo uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam boqolaal neef oo geel ah ka simay dadkii kolkaasi soo islaamay halka uu ka tegay ansaar iyo muhaajiriin oo ka soo horreeyey a-sheykh mahad abu cabdiraxmaan waxa uu si kooban isku dultaagayaa qisadan iyada ah oo ay ku jiraan duruus muhiim ahi sanadkii sideedaad ee hijrada waxaa dhacday qhaswadii weyneed ee xunayn waxaa fooda isgeliyay ciidamadii muslimiinta uu hogaaminayay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam iyo reer hawaasin oo ay garab siinayeen reer thaqiif dagaalkan oo ay duruus badan ku jiraan kuna soo degeen aayado qur'aana waxay ugu dambayntii guusha ku raacday muslimiinta khaniimo aad u tiro badanna gacanta ayay ku soo dhigeen rasuulku sal alla aleyh wasalam wuxuu xoolo badan ka safay dad markaas dhow soo islaamay oo uu rabay inuu qalbigooda ku soo dumo arrintii waxay xoogaa yaro taabatay reer ansaar oo dhexdooda isu sheegay in rasuulku salalla aleyh wasalam dad aan dagaalka wax badan ka gelin uu xoolihii khaniimada ahaa siiyey sacd ibnu cubaada radiallahu canhu ayaa u tegay rasuulka salalla aleyh wasalam una sheegay ansaar iyo guuxa ka dhex jira nebigu sal alla aleyh wasalam sacad buu weydiiyey mowqifkiisa ku aadan hadalka ansaari tiri sacadna wuxuu u sheegay rasuulka sal alla ley wasalam inuu safka qoomkiisa ku jiro oo waxa ay dareemeen uula dareemayo markaas kadib uu nebigu sal allahu aleyh wasalam sacad wuxuu ku yidhi uu amar ku siiyey in reer ansaar oo keliya uu meel gooni ah isugu keeno si uu arrinkaa ugala hadlo halkaasna wuxuu rasuulku sal allahu aleyh wasalam ka jeediyey khudbad xeel dheer oo ka ilmaysiisay ansaar wixii uu shayddaanku naftooda ku tuurana ka shaafistay kelimadihii uu nebigu sal allahu aleyh wasalam ansaar u jeediyey waxaa ka mid ahaa inuu ku yidhi ma waxaa qalbigiinna taabtay wax yaroo adduunyo ah oo aan ku soo dumayay qowm hadda soo islaamay idinkana aan idiin wakiishay islaamnimadiinna yaa macshar al ansaar miyaynaan raalli ku ahayn in dadku guryahooda ula laabtaan arig iyo geela idinkuna guryihiinna kula laabataan rasuulka sala allahu aleyh wasalam fa walladii nafsii biyadih low anna annaasa salakuu shicban wa salakat alansaaru shicban la salaktu shicba alansaar walowla alhijratu lakuntu imra'an min alansaar allahuma arxam alansaar wa abnaa'i alansaar wa abnaa abnaa'i alansaar allihii nafteedu gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartay haddii dadku waadi maraan ansaarna waadi kale marto waxaan qaadi lahaa waadiga ansaar martay haddaanay hijra jiri lahaynna waxaan ahaan lahaa ruux ka mid a ansaar alla u naxariiso ansaar carruurtoodae dhaleenna ansaar alla u naxariiso carruurta carruurtae dhaleenna alla u naxariiso reer ansaar ayaa la ooyey kelimaddaa ay ka maqleen rasuulka sal allahu aleyh wasalam waxayna sheegeen inay raalli ka yihiin qaybtii rasuulku u sameeyey tarbiyada qaybta ka ah wasiilooyinka sida waaqiciga ah loogu dhisay xadaaradda islaamka waxay leedahay shuruudo dhowr ah oo ay tahay inay oofsato si ay u noqoto tarbiyo hagaagsan oo raad ku leh shareecada islaamka ugu horeyn waa in waxa uu ku baaqayo qofka daaciga ahi ay yihiin wax sugan oo ka mid ah shareecada islaamka isagana uu ku dhaqmo haddii waxa uu ku baaqayo baadil noqdaan oo aanay ka mid ahayn diinta islaamka tarbiyadaas ma noqonayso mid lagu dhiso xadaaradda islaamka balse waxay noqonaysaa mid lagu dumiyo xadaaradda islaamka sidoo kale waa in qofka murabbiga ee daaciga ahi aanu manfac iyo ammaan ku doonan dacwada iyo tarbiyada uu wado waana in sidoo kale uu dadka u sheegaa waxay garan karayaan oo fahmi karaan isagoo hadba kula hadlaya miisaanka caqligooda iyo waxay xambaari karayaan
ستعرف قدر صحاب النبي بيوم القيامة عند السؤال أخذت وخط جديد المقال من القلب شعرا يجول
waa in daaciga murabbiga ahi ka dheeraada nin jecelaysi dhanka kalena aanu qarin xaqa isaga oo ka baqaya dad kale taa beddelkeedana waxaa laga doonayaa inuu macruufka faro xumaantana reebo howlahaasi ajarkoodana uu allaah ka ixtisaabsado mid ka mid ah shuruudaha tarbiyada ee ugu muhiimsan waa in qofku noqdaa mid looga daydo wanaagga iyo diinta uu dadka farayo maxaa yeelay nafta basharku waxay ka did ah in qofku dadka faro wax wanaagsan isagana xumaanta dhex jiifo tusaale haddii aad tahay daaci murabbi ah oo aad dadka farto inay jihaadka ka qayb qaataan waa inay dadku arrinkaasi kaaga daydaan oo aad adigu mujaahid noqotaa taasi waxay keenaysaa in waanadaada iyo tarbiyadaadu miro wanaagsan ka dhashaan shardiga ugu dambeeya ee muhiimadda goonida xambaarsan waa in qofku dabacsanaan iyo turid u muujiyaa dadka uu u bandhigayo dacwada oo uu doonayo inuu ku hago diinta islaamka dhimrinta ayaa ka mid ah wadiiqooyinka ugu saamaynta badan ee lagu soo jiito nafafyaalka didsan ee basharka qofka daaciga ahna waa inuu ku tilmaanaadaa arrinkaas sida uu sheegayo asheykh mukhtaar abuu muslim rifqigu wuxuu u dhow yahay naxariis u turid dadka loo turo dadka oo loo dhimriyo dadka oo qalbi furan loo furo dabeecad fiican lagula dhaqmo dadkaoo jiljileec lagula dhaqmo aad adayg aan lagula dhaqmin rifqi waxaa kasoo horjeeda suu-ul mucaamala dabeecad xun qaqallafsanaan qalbi adayg ilaahay subxaana wa tacaala fii suurati aali cimraan wuxuu inoogu sheegay aayad ku sugan nabigeena sal ly wasalam annagu nabiga qudwo inoo ah nabiylahi maxamed sal ly slam ayaa midkan ku dayana muraayad inoo ah nabiga isagoo ka warramay allah wuxuu yidhi fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlika facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lmri faidaa cazamta fatawakal cala allah ina allaha yuxibu lmutawakiliin naxariis allah subxaana wa tacaala xaggii ka ahaatay haddayna ahaateen naxariistaas ilaahay xaggii ka ahaatay ayaad ugu jilecsanaatay baa laleeyahay jiljileeca kaa yimid waxay ka timid waa naxariis xag alle ka timid haddaad nebi maxamedow aad ahaan lahayd mid fadan ah fadliga waxaa la yidhahdaa sayi lkhuluq mid dabeecad qallafsan oo khaliida alqalbi qalbi engegan qalbi kakan aad ahaan lahayd lam faduu wayba ka kala yaaci lahayn min xawlika hareeraha way ka kala yaaci lahaayeen marka aayaddu qaybteeda hore maxalushaahidka waa intaase waxay tusinaysaa nebiyullaahi maxamed sal ly slam ilaahay siduu ugu deeqay rifqiga jeeljaleeca nabigeena sal sl xadiis fii saxiix muslim ku sugan nabigeena wuxuu yidhi ina alrifqa laa yakuunu fii shayin ilaa zaanah walaa yunzacu min shayin ilaa shaana shay rifqi kuma sugnaado yaa maba ahaado oo lagama dhexelo ilaa wuu qurxinaya rifqiga haddii shay rifqi laga siibana shaygaasi wuxuu noqonaya mid fool xun ayuu noqonayaa haddaba diinta islaamku waxay shacayr gelisay oo dhiirigelisay rifqiga aad bay noogu dhiirigelisay way nagu tirtirsiisay nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi zawjadiisa isagoo la hadlaya wuxuu ku yidhi ina allaha rafiiqun yuxibu rifqa allah waa rafiiq rifqiguna waa jecel yahay dabacsanaanta iyo dabeecadda wanaagsan wuu jecel yahay rifqigana wuxuu ku bixiyaa allah subxaana wa tacaala wax aanu ku bixinin ad adayga uusan ku bixinin ayuu dabacsanaanta uu ku bixiyaa iska dhaafay ad adaygee wax kaleo ka soo haray oo dhan wuxuusan ku bixinin ayuu rifqiga ayuu ku bixiyaa xadiiskaa fii saxiix muslim ayuu ku sugan yahay marka laga hadlayo wasiilooyinka loo adeegsanayo dacwada iyo tarbiyada waxaa ugu horeeya carabka iyo afka taasoo ah in dadka la gaarsiiyo xaq ah oo loogu baaqo towxiidka waxaa sidoo kale ka mid a usluubka qoraalka tiraab iyo tix miday ahaataba iyada oo la qorayo kutubo iyo maqaalaad dadka loogu bandhigayo diinta islaamka usluubka tarbiyada iyo tacliinta ayaa isna ka mid a wasiilooyinka dacwada loo adeegsanayo waxaana qaybtan si gaar ah xoogga loogu saaraa jiilalka soo koraya oo ah kuwa u bisil qaadashada xaqa wasiiladatan waxay keensanaysaa in la aasaaso xalaqaad madaaris macaahid iyo jaamacaad lagu baranayo diinta islaamka jiilka soo korayana fursad loo siiyo si ay qaybtooda uga qaataan dhaxalkii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a wasiilooyinka dacwada iyo tarbiyada in la aasaaso oo la furo warbaahin islaami ah oo hawsheedu tahay faafinta wacyiga islaamiga ah iyo ka hortaga duulaanka xagga fakarka ah ee ay gaaladu ku soo qaadayaan muslimiinta hawsha saxaafadda ayaana ah mihnad aad u qiimo badan oo sidoo kale qofka saxafiga daaciga ah ay kusoo kordhinaysa aqoon iyo waaye aragnimo badan jowlaadka iyo safarada dacwada ayaa sidoo kale ka mid a wasiilooyinka ugu saameynta badan ee xagga dacwada iyo tarbiyada waayo waxay leeyihiin midho wanaagsan waase haddii dadka baxaya ay ku tilmaanaadaan akhlaaqiyaadka islaamiga ah ee ay fidrada saliimka ahi jeceshahay usluubkan waxa uu ka mid yahay qaababka ugu raadaynta badan ee ay diinta islaamku ku gaartay dhulal badan si waaqici ahna loogu dhisay xadaaradda islaamka waxaana badan waddamada dadkoodu ku qaateen islaamka sababo ku aadan ganacsato muslimiin ah oo dhulkooda tegay kana arkeen akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan marka laga hadlayo tarbiyada iyo dacwada waxaa kaalin weyn ah oo muuqato ku leh gabadha muslimadda ee daaciyadda ah taasoo qaadan karta dowr ballaaran oo ka saameyn badan mararka qaar kan uu qaadanayo ninka daaciga ah waxaana arrintaasi tusaalooyin iyo faahfaahin ka bixinaya ashaykh cabdulilaah abuu khaalid horta islaamku markuu ilaahay maaragtay uu soo dejiyey waxyu uu soo degay qalbigii u horreeyey islaamka qaatay yuu ahaa keebuu ahaa qofkii u horreeyey ee dacwadii nabiyullahi maxamed sal ly salam ajiibay yuu ahaa su-aasha wada garanaysaan qofkaas wuxuu ahaa umu lmuminiina khadiija bintu khuwaylid radia allahu canha bay ahayd haddaynu su-aal kale isweydiin dacwada qeybta ka qaateen iyo iyo doorka ka gashay iyo saynaba u kaalmaysana waad garanaysaan haddaynu isweydiino dhiiggii u horreeyey ilaahay dartii loo daadiyo ama awala shahiida fi lislaamna waad garanaysaa maxay ahayd waxay ahayd sumaya bintu khayaadin radia allahu canha bay ahayd marka doorkaasay dumarku ku lahayn waxay kaloo sheegaan culimadu awalu fidaa'iyatin fi lislaam asmaa bint abi bakr waxaan filaya waxay ka wadaan markii oo aabaheed iyo maarata nebigu ay ku- qaarka ku dhuumanayeen dee muqaamalay samaynaysa iyo hawshii meesha qaybta ka qabatay iyadoo quraysh ay saa u bo- raadinayso waa tii iyaduna door ka qaadanaysay sahidooda iyo say u gaadhsiin lahayd ka qaadanaysay awalu fidaa'iya fi lislaamna waxay dhahdaan waa asmaa bintu abi bakr marka doorkaas bayba lahaayeen shalay lahaayeen maantana ay leeyihiin gabdhuhu haddii su-aal la isweydiiyo dacwada ama diinta in la fidiyo gabadha ma waajib bay ku tahay inay daaciyad noqoto ma waajib bay ku tahay haa baan leenahay waajib bay ku tahayoo iyadii ragga meel lagu kala saaray xagga takaaliifta ma jirto sida soomka labadaba looga rabo sida salaada labadaba looga rabo sida hadday maal leeyihiin sakada looga rabo sida xajka looga rabo hadday awoodiisa helaan ayaa looga rabaa inay dacwadan gudagutaan nin iyo naag lama kala saarin bal suurat lcasr u fiirso markuu ilaahay leeyahay walcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr lama odhan ina rijaala fii khusr insaan oo dhan baa la sheegay gabadhii way soo gelaysaa marka waa laga rabaa inay imaankii baa laga rabaa camalkii fiicnaa baa laga rabaa suubana dacwadii iyo xaqii inay ku dhawaaqdaa laga rabaa oo dadka gaarsiiso inay dhibta uga imanayso dacwadaas ku sawirtana waa laga rabaa gabadhu markaa xagga dacwada marba inta awoodeeda ayay dacwada gudanaysaa qoyskeeda ka bilaabaysaa ku gudanaysaa gabdhaha walaalaheeda muslimaadkay ka gudanaysaa kuwa gaalada xitaa diinta ugu yeedhaysa hadday la kulanto dacwada marka iyadana waa waajib saaran wax ragga u gaar dacwadu in ragga gaaro ma aha dacwada iyo nin ufahmin oo keliya in masaajid la iska taago ama khudba jumca la akhriyo ama eh, dacwata shaarciga la meel la istaago intaa waa laga yaaba gabadhu inay taas ay qaban waa laga yaabaa laakiin dacwada inteeda qaybaheeda kale oo dhan gabadhu way ku jirta bal iyadaa meelaha qaar inaga horeysa oo dacwada inagaga fiican oo meelo badan aynan geli karin iyo shariixadan iyo qayb dhan oo dadka ayna inagu dacwada gaarsiin karin oo dumar la yidhaahdo ayay iyadu inagaga fiican tahay inooga fara dhudhuubanta iyadu inay gaarsiiso waajib sharci bay ku tahay inay dacwada gudato sida raggaba ay waajib ugu tahay bay wax faraqa meeshaas ma jiraan laakiin marba awoodeeda ayaa la eegaya iyo intay qaban karto gabdhuhuna taariikhdeenna fadli weyn bay ku leeyihiin fadaa'il cadiima jiddan bay ku leeyihiin fi masiirati dacwa dacwada qaybta kasoo qaateen qayb yaroo sahlan qayb sahlan ma aha taariikha islaamiguna em, arrintaa muusan hilmaamin gabdhaha dowrkooda dacwada wuu u qiray waxaad garanaysaa umu- umuna caaisha bintu sidiiq inay maaragtay dacwada say ku lahayd inta xadiis inoo warisay ee ku jirta sunankii saxiixinka waad garanaysaa haddaan soo gaabiyo yadkur imaam imaam dahabi waa taqaanin waxa weeye raggii maaragtay cilmi jarxi wa tacdiil ka shaqaynaya ah raximahullah kitaabkiisa loo yaqaano miisaan lictidaal fi naqdi axwaali rijaal kitaabka la yidhaahdo hebel waa daciif hebel waa munkar xadiiskiisu hebel waa saas wey hebel saas wey hebel waa hebel waxaweye majhuul markuu waxaa ragga rag badan buu khadka ka saaray marka kitaabkiisa wuxuu kusoo gebagebeeyey bishahaada markhaati uu dumarka u markhaati kacayo ayuu kusoo shaaday ayuu kusoo guuriyey kitaabkiisa shahaadadaas ama markhaatigaasi maxay tahay waxay tahay shahaadatu taskiya nabiga eh, imaam dahabi dumarka wuu taskiyeyey wuu ammaanay fi kitaabkiisa marka khaatimada meelaha u dambeeya taskiyadaasoo dumarka u noqonaysa waxay ku faanaan inta adduunka la joogo ba arrin ku faani karaan dumarka wuxuu leeyahay imaam alimaam dahabi wuxuu leeyahay walam ajid min annisaai man ituhimat walaa man tarakuuha marka xadiiska dumarka laga qaadanayo ama ragga laga qaadanayo raggii qaar badan baa khadka laga saaray laakiin wuxuu leeyahay walam ajid maanan helin markuu sharcu ka shaqeynayo dadkii dumarka dee dumar badan baa xadiis laga soo wariyaa soo maha oo xadiis soo warin jiray wuxuu leeyahay lam ajid min annisaai man utuhimat mid utuhima rag waxaa waasa fulaan mutaham ay mutaham fi yani fi cadaalatihi soo ma Ma- wuxuu leeyahy maan helin dumarka mid man tuhimat mid lagu tuhmay inay cadaalad xumo ama maaragtay iyo iyo wax lamida walaa man tarakuuha gabadh la yidhi waa matruux xadiiskeedu yaan la qaadanna maba arag intaaba sharaf ugu filanba gabdhaha haddii dee door eh, doorkay diinta kasoo qaateen maantana dee doorkay kaga jiran dacwada waad ogtihiin oo hadda meelahaan ku nool lahay meeshan ilahay nagu nooleeyay walaayaadka islaamka aan joogno doorka dacwada dumarka kuleeyihin waa iska cadyaha baan u malaynayaa qofka iska indhatiraya mooyaane madaaris badan weliba madaariska muuqda ka mid ah ee maaragtay ugu ugu socodka fiican madaarista ka jira magaalooyinkan joogno dumar baa mas-uul ka ah dumar baa dhigta dumar baana mas-uul ka ah هي جنة الدنيا ونفح رباها كم من فتاة هاج فيها شوقها يهفو إلى النبع النقي هواها يا كل مسلمة رواؤك سنة معها قرآن في الكمال تناها سيري أخية في الحياة كعائش وخديجة الإيمان كان حماها إن الخصال إذا زكت فيك ارتواها inkastoo asalka dacwada islaamku tahay in laga fogaado doodaha iyo murannada haddana waxay dooddu mararka qaar noqon kartaa wasiilooyinka dadka diidan islaamka lagu qancin karo si ay diinta u qaataan muranka iyo doodda waxa uu markaasi ka baxayaa tilmaanta xun ee lagu asteeyey waxaana uu noqonayaa muran iyo dood ku dhisan tan wanaagsan oo ah gardhigasho iyo xaqraadin waana arrinta uu allaah ku amray rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam inuu kula doodo gaalada qawaacidda doodaha iyo munaadaraadka waxaa ka mid a in labada geesood ee doodaya ay qaataan xaqa cidduu doonaba afkeeda ha ku caddaado eh sidoo kalena ka fogaadaan ijaafada iyo afxumada waana in la adeegsadaa adillo sharci ah iyo mid kowni ah oo sugaysa xaqnimada labada qolomidood waxa uu ku doodayo markaasi kadibna waa in la wada qaataa xaqaasi ku caddaaday dooda iyo munaadarada marka loo fiirsado qur-aanka kariimka ah waxaa ku jira tusaalooyin dhowr ah oo ku aadan munaadaraad iyo doodo dhex maray rusushii uu allaah la soo diray towxiidka iyo dadkii ka hor yimid ee qaadacay xaqa mid ka mid ah munaadaraadka cajiibka ah ee uu diiwaan geliyey qur-aanka kariimka ah waxay dhex martay nebi nuux calayhi salaam iyo madaxyaweyntii tolkiisa ka midka ahaa ee ka soo horjeeday xaqa waxaana munaadaradaasi oo lagu xusay suuradda huuda isdultaagaya ashaykh suldaan maxamed ilaahay subxaanahu watacala markaa wuxuu ka warramay qisadii nebiyullaahi nuux oo kooban buu halkan inoogu sheegay walaqad arsalnaa nuuxan hubaal iyo xaqiiqaba waxaa ah arsalnaa inaan diray nuuxan nuux calayhi salaam ilaa qowmihi baanu u diray nebi nuux calayhi salaam nebi nuux waa awalu mursal mursaliinta kii ugu horreeyey buu ahaa ilaahayna wuxuu u diray qoomkiisa yadcuuhum ila allah wayanhaahum can shirki ilaa towxiid illaah buu ugu yeedhayey waxaana laga reebayey shirkiga ayaa laga reebayey wuxuuna ku yidhi oo ilaahay uu amray inuu yidhaahdo innii anigu lakum waxaan idiin ahay nadiirun mubiin mid ay mataqaanaa digidiisu ay muuqato oo bayaan tahay oo ay caddahay waxa uu ka digaya ayaan ahay digaddana waxaa ugu horaysa allaa tacbuduu ila allah waa laa ilaaha ila allah waa towxiidkii allahn idinku wacaya waa inaydinaan caabudin ila allah allah subxaanahu watacaala mooyaane marka caabudin waxaa laga wadaa waxa weye akhlisu lcibaadata lilah cibaadada ilaahay u khaalis yeela waxdahu keligii watrukuu ka taga kula maa yucbadu min duuni illah wixii ilaahay sokadii la caabudana faraha ka qaada taasaan rabaa inaan idinku yeedho oo ilaahay subxaana watacaala xaggiisa aan idinka yeedhayo waxaa looga digayaa marka waa an tacbuduu hayraha weeye ilaahay hayrkii inaad caabudaan oo ku khaldantaan oo hawshaa gashaan taasaa laydin diidaya innii anigu oo nebiyullaahi nuux ah akhaafu waxaan u baqayaa calaykum dushiinna cadaaba yowmin aliim cadaabka maalinta xanuunka badan leh cadaabka mu'limka ah fi dunya walaakhira cadaabka ayaan idinka baqaya oo waxaa la leeyahay haddii aad tawxiidka qaadan weydaan ilaahay subxaanahu watacaala wuu idin cadaabaya marka xiwaar baa dhacay nebiyullaahi nuux iyo nimankii ashraafta ahaa ee meesha joogay ee odayaashii madaxyaweyntii ee cuqaashii iyo salaadiintii iyo madaxdii caadiga ahayd iyo waxaasoo dhan baa xiwaar ka dhex dhacay marka madaxyaweyntii hore waxay ku hadashay baa kuwana ku hadlayaan hadda u fiirso fa qaala almala-u waxay yidhaahdeen kuwii madaxyaweynta ahaa ee maamulada haystay iyo kuwii mataqana qabaa'ilka horjoogayaasha oo hadayaasha ahaa alladiina kafaruu kuwaasoo ilaahay ku gaaloobay oo diiday tawxiidkiisii oo weliba qoladii nebi nuux ka mid ahaa ayaa waxay idhahdeen waxaa tahay mataqana ilaa basharan midlana midna la mid unbaa tahay wamaa naraaka itabacaka inay ku raaceen mooyaane u arki mayno ila aladiina hum araadiluna kuwii noogu mataqaana araadisha ah ee noogu liitay kuwa noogu xaqiraa kuwaasunbaa ku raacay baadiya ra'yi kuwii ra'yigooda u liitay kuwaasaa ku raacay marka waxay ku tilmaameen inay yihiin dadkii rasuulka raacay calayhi salaam inay yihiin kuwo mataqaanaa maaragtay araadil ah oo mataqaanaa sufala ah oo maskaxdoodu ay maaragtay ay ay liidato waxay kaloo ku tilmaameen kuwo xaqiiqa ahaan aan ashraaf ahayno waxa weeye cuquushoodu ay mataqaanaa ay aada u liidato inay yihiin kuwaasaa ku raacay kuwo aan ka fiirsan raacitaankaaga ka fiirsanin oo aan ogeyn wax ka dambeeya ilaa hadda saasubaa la isku haysta innagaba saasaa la leeyay waa dad asaafilah oo mataqaana cuquushooda ay liidato oo maskax gaabah oo cilmi aan lahayn oo dadkaasaa baa saasaa leey isagana saasaa lagu leey kuwaasoo araadila kuwaasoo waxa weye baadiye ra'yi ah ra'yigooda uu liito in ay aragto wamaa naraa lakum calaynaa umana aragno idinku inaad tihiin xagga yaga min fadlin kuwana dheer inaad fadlina dheertiin uma aragno bal nadunnu waxaanu u malaynaynaa sheegashada aad sheeganaysa risaalada ilaahay inuu ku soo diray iyo dacwadda tawxiidka aad ku yeedhaysaba inaad mataqaanaa adiga iyaguba aad kaadibina ku tihin oo ay beenka ku raaceen saasaanu nebi nuux u malayna diintii bay ka been sheegaysaan baa laleeyay haddana diintii waa laga been sheegayaa baa laleeyay bal u fiirsa say isugu eg tahay qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi nuux doodii buu ka jawaabo yaa qoomi qoladeediiow ara'aytum bal ka warrama say idinla tahay in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin mid xaqii ku taagan oo xaq cad ku taagan xaqaasoo min rabbi xagga rabbigay ka imaaday ku taagan haddaan ahay bal ka warrama wa aataanii oo allah u ii siiyey raxmatan naxariis u ii siiyey risaale u ii siiyey min cindihi xaggiisa ah oo idinkuna fa cumiyat calaykum aad ka indhabeesheen arrinkaa xaqiiqada ah aad ka indhabeesheen oo aad tihiin kuwo iska mataqaanaa waxa weye iska indhatiraya aad tihiin anulzimukumuuha ma waxaanu nahay kuwo mataqaanaa waxa weeye idinku fahansiin karaya qasab wa antum lahaa kaarihuun idinkoo idinku ah kuwa kaarixsan oo arrinkaa diidan wayaa qowmi qoladaydiiye laa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi waxaanaan wado oo risaaladan iyo diintan iyo tawxiidkan idin gaarsiinayo maalan idinku weydiisan maayo ilaa nebiyullaahi nuux ilaa hadda saasaa la leeyay wax allaala waxaan idinka rabnaa ma jirtay tawxiidka qaata in ajriya ajarkayga iyo waxsiintayda oo dhammi waxay ahaatay ilaa cala allah ilaahun bay ahaatay ma ajriya ilaa cala allah cid kaleto ajaraan ka sugayaa ma jirto ilaa ilaah mooyaane wamaa ana anigu mana ihi bidaaridi aladiina aamanuu halka ay leedihiin nimankan eri oo ka dhex bax oo meesha ka saar oo faraa ka qaad oo kala tagaad leedihiin ma ihi mid eryaya aladiina aamanuu kuwa ilaah rumeeyey maxaa yeelay inahum mulaaquu rabbihim iyagu waxayan kuwa rabbigood la kulmaya rabbigood bay doorteen rabbi bay la kulmayaan fa yusuubihum calaa iimaanihim ilaahayna wuxuu mataqaanaa ku abaalmarinayaa iimaankooda walaakinii laakiinse anigu waxaa idiin arkaa qowman qolo oo tajhaluuna mataqaanaa jaahinimo samaynaya qolo waxaad tihiin jaahinimo samaynaya tarbiyada leh wasiilooyinka iyo qaababka aanu xalqadan uga sheekaynay ayaa ka mid ah tiirarka waaweyn ee sida waaqiciga ah loogu taagay xadaaradda islaamka ee ay dhidibada u aaseen rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo jiilkii fariidka ahaa ee saxaabada allaha ka raali noqdo ee qof walba oo maanta noola islamarkaana doonaya inuu qaado dhabbihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam dibna u taago xadaaradda islaamka ee ay gaaladu doonayaan inay burburiyaan waa inuu qaadaa dhabbihii rasuulka islamarkaana weheshadaa raadadkii saxaabada radia allaahu canhum aakhirka ummaddani kuma islaaxayso oo kuma hagaagayso ilaa waxay ku hagaagtay awalkeedii mooyaane ummad aan lahayn sooyaalah iyo dad ay ku dayatana waa ummad hoogtay oo ba'day qof lagu daydana waxaa ugu wanaagsan rasuulka sala allahu calayhi wasalam
مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب
dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa qaybta afar iyo tobnaad ee barnaamijka ilbaxnimadu waa islaamka tan iyo qaybta xigta waasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
هيا نعد لله نفتح صفحة فيها ابتغاء للرضا وثواب مهلا أفيقوا أيها الأصحاب أصحاب عز بدا للعالمين مهاب مهاب يتحدث التاريخ عن أمجاده فيهزني عزم الأولى الغلاب